halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye wuxuu noogu saaciiday sharxin sifahaaga kutubtiisanaayo ebanoogu saaciid sharxin sifahaaga satirow ilaahow adanku su'aalne satirow ilaahow adanku su'aalne safarka kulibana
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhoweynaynaa barnaamijka waxaannu bartamaha kaga jirnaa waxbarideennii hadallada ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ee baibolka waxaannu caawiya horey idiinku sii wadi doonaa warqaddii labaad ee rasuul bool oo soo qorayay dadka reer tesalonika maadaama warqaddii koowaad ee reer tesalonika ay adkeynaysay soo noqoshada ciise masiix u soo noqonayo kiniisadda ee loo yaqaano kulanka ciise masiix ee hawada lagula kulmayo ayaa warqaddan labaad ee reer tesalonika ay adkeynaysaa soo noqoshada masiixu dunida uu ku soo noqonayo marka labaad oo uu dunida ka taagi doono boqortooyadiisa markiina ugu dambeysay waxa aynoo joogtay inaan wax ammaan ah aanan ka sugeynin dhanka ilaa marba haddii uu inaga soo bixiyey guri gubanaya amase aan idhaahdee jahannamada cadaabta ah oo u taagan dunidan shar kale waxaana aan faallo ka bixinay markaasi iyada ah in xukunka kuwa lumay gooray ahaataba uu imanayo haddii aad doonayso in aad la fadhiisato fasalka kuwa lumaya waa lagu xukumayaa waxaa haddaba soo baxaysa su-aasha ah ayamaa loogu yeeri karaa kuwa lumay waa kuwa kow aan ilaah garanayn labow iyo kuwa aan adeecin injiilka sayid ciise masiix mar kale ayaan idiin akhrinayaa waxaa ciise masiix uu ka leeyahay umuurta sida ku qoran warqaddii labaad ee reer tesalonika cutubka koowaad aayadda tobanaad baalka saddex boqol labaiyo lixdan ee axdayga cusub oo leh markuu yimaado maalintaas in isaga lagu ammaano quduusiintiisa oo lagula yaabo kuwii rumaystay oo dhan maxaa yeelay markhaati furkayagii aan idiin sheegnay waa la rumaystay haddaba markii masiixu dunida ku soo noqdo ee uu xukumayo dunida ayaa kuwa rumaystay ama rumaysadka leh raalli laga noqon doonaa waana kuwa isaga rumaysadka saarta waxna ay taasu ammaanaysaa badbaadiyaha haddaan horay idiinku sii wado haddaba xigashada kitaabka ayaan dhegaystayaal eegaynaa haatan warqaddii labaad ee rasuul boolos u qoray dadka reer tesalonika cutubka koowaad caayadaha koob iyo toban ilaa labayo toban waa baalka saddex boqol labayo lixdan ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan sababtaas daraaddeed mar waliba waannu idiin duceynaa in ilaaheenna idinka dhigo kuwa istaahila yeeristiisa oo uu xoog ku dhammeeyo dooniis kasta oo wanaagga iyo shuqulka rumaysadka in magaca rabbi ciise masiix dhexdiina lagu ammaano idinkana in laydinku dhex ammaano isaga sida nimcada ilaaheenna iyo rabbi ciise masiix ay tahay haddaba dhegeystayaal way ahmiyad ballaaran tahay in dhammaanteen aanu masiixa uga markhaati furno wixii uu inoo sameeyey waxaa jira kuwo badan oo xagga maalka taajirka ah oo welibana masiixiyiin ah markaa way ku habboon tahay horumadaas inay ilaah ammaanaan waxaa kaloo jira welibana kuwo aan maal haysanin haddana ilaah aad iyo aada u jecel oo had iyo goorba noloshooda laga arkayo in masiixa lagu ammaanay waxaa dhegaystayaal haddaba inta ku soo dhammaanaya cutubkii koowaad waxaana aan si dawaale ah idinku bilaabaynaa cutubka labaad ee warqadan labaad ee loo qoray dadka reer tesalonika mawduuca cutubkan labaad waxa uu ku saabsan yahay barnaamijka dunidan marka masiixu arlada uu ku soo noqdo waxaana aan dib ugu noqonaynaa haddaba warqaddii koowaad ee reer tesalonika ka bilaabata aayadda saddex iyo tobanaad ee cutubka afraad markaasoo uu lahaa laakiin walaalayaalow dooni mayno inaad jaahil ka ahaataan waxa ku saabsan kuwii dhintay ee waxaannu doonaynaa inaydnaan calool xumaan sida kuwo kale oo aan rajo lahayn waxaan markaasi uga soo hadalnay aayadda saddex iyo tobanaad iyo wixii ka dambeeyey maalinta rabbiga maalinta dhibka weyn imanayo dunida iyo imaanshaha guusha leh ee masiixu dunida ku imanayo warqaddan waxaa lagu adkeynayaa wakhtiga dhibka weynu dunida ka bilaabanayo laakiinse waa inaynu ogaano in qidcada ugu wanaagsan ee ku saabsan marka hawada lagula kulmayo masiixa ay weli harsan tahay waxna aan qidcadaas arki doonaa goordhow marka horese aynu eegno maadada ku saabsan kulanka kiniisaddu ay masiixa hawada kula kulmi doonto si markaa dhegaystayaal aydun wax uga ogaataan arrinkaasi ayaa loo baahan yahay inaynu isla eegno baalka saddex boqol labaiyo lixdan ee axdiga cusub warqadii labaad ee rasuul boolos u qoray dadka reer tesalonika cutubka labaad aayadda koowaad qayb ahaan waxaana qoran sida tan xagga rabbi ciise masiix imaatinkiisa iyo ururkeenna aynu la kulmi doonno isaga waxa uu rasuul boolos leeyahay iyo ururkeenna aynu la kulmi doonno isaga wuxuuna taa ula jeedaa wakhtiga kiniisadu ay hawada kula kulmi doonto masiixa haddaba ujeeddada ama danta masiixu u imanayo dunida ayaa lagu sheegayaa aayaddan welibana ma jiraan wax xukuna wakhtigaasi isagaa iyo wax la ciqaabayo waa marka uu kiniisadiisa dunida ka qaadayo e haddaba dhegaystayaal iminkana aynu eegno maaddadan aynu ku eegayno haatan maalinta rabbiga oo ah wakhtiga ku xiga marka masiixu jannada geeyo kuwiisa haddaba si ayduun ku garataan aayaddan ayaa waxaa muhiima inaynu aayaddan koowaad kala reebno waxaannu iminka eegaynaa haddaba aayadda labaad iyada oo aynu ka bilaabayno qaybta labaad ee aayaddii koowaad oo aynan idin wada akhriyin ha yeeshee iminka ayaa ay munaasab tahay inaan soo xiganno waxaana aan la soo kala baxaynaa baalka saddex boqol saddex iyo lixdan ee axdiga cusub warqaddii rasuul boolos u qoray dadka reer tesalonika waa warqaddii labaade cutubka labaad aayadda koowaad qaybteeda labaad iyo aayadda labaad oo dhan waxaana qoran sidatan waxaannu idinka baryaynaa walaalayaalow inaan caqligiinnu dhaqso u qasmin ama aydnaan ku argaagixin ruux ama hadal ama warqad sida mid annagu aanu soo dirnay sidii iyada oo maalintii rabbigu ay hadda joogto haddaba marka la leeyahay maalinta rabbigu way soo dhowdahay ayaanay khuseynin kiniisadda kadib markii kiniisadu ay hawada kula kulanto masiixa ayaa waxaa soo dhammaanaya wakhtigii nimcada iyo kii masiixa waxaana bilaabanaya maalinta rabbiga maalinta rabbiga waxaa laynoogu soo sheegay alaaba kitaabka axdigii hore oo kitaabka axdigii hore laynooguma sheegin wax ku saabsan marka masiixa hawada lagula kulmayo waxaanu horay idinku soo sheegnay haddaba in maalinta rabbigu ay ka bilaabanayso habeennimada tusaale ahaan haddii maalintu noqonayso talaado waxa ay bilaabanaysaa habeenka talaadada ay soo gelayso oo kitaabka bilowgii ayaa laynoogu sheegayaa inay jireen fiid iyo subax isku maalina maalintu waxa ay bilaabanaysaa habeenka oo taasuna waxa ay waafaqsan tahay sida xilliyada ay u xisaabaan reer binu israa'iil marka haddaba uu leeyahay ama hadal ama warqad ayaa sida abaarta ah waxaa jiray kuwo dadka u qaybinaya waraaqo ay ku qoran yihiin oo ay ku lahaayeen maalintii rabbigu way timid waxaa haddaba xiise leh inay jireen hormadada oo mar waliba ay la tahay inay dadka kale ka quduusan yihiin oo ay si toosa warbixinnada uga helaan ilaah waxa ay la mid tahay inaanay u baahnayn inay bartaan hadallada ilaah waxa ay kaloo qiyaasayaan in ay warbixinnada ku helayaan muujinno khaasa iyo riyooyin waxaan anigu rumaysanahay inay idiin roon tahay inaad hadallada ilaah ka barataan kitaabka oo maahan inaad ilaah ka sugtaan inuu si gaar ahaaneed idinla hadlo haddaba xilliga bawlos waxaa reer tesalonika soo galay dad badan oo ay la ahayd in ay muujino rabbaani ah haystaan oo waxa ay la ahayd inay garanayaan waxyaabo aan loo muujin rasuul bawlos haddaba rasuul bawlos waxa uu leeyahay ama hadal ama warqad waxaa loo malaynayaa haddaba in warqadaha dadka loo qaybinayey in ay ku qornaayeen hadallo lid ku ah injiilka dadkii kiniisadda qaarkood ayaa sida abaarta ah warqadahaas soo arkay waxaa kaloo ay noqon kartaa in qaarkood ay rumaysnaayeen in warqaddu ay ka timid rasuul bawlos ha yeeshee rasuul bawlos kama imanin oo silas iyo timoteosna kama iman waxaana warqaddaasi waxyaalihii ugu waaweynaa ka mid ahaa in maalinta rabbigu ay taagan tahay taasina waxa ay rumaystayaashii reer tesalonika ka dhex abuurtay dhibaato oo dhibaatadana waa wax muuqda iyagu waxa ay ku hoos jireen silic iyo rafaad oo markii ay maqlaan in maalintii rabbigu ay taagan tahay iyagana la silcinayo arrinkaas wuu marayaa iyaga ama wuu ka daadegayaa waxa ay la noqonaysaa silaca iyo rafaadka haya in rabbigu u yimi oo iyaguna ay diyaar yihiin marka ay sidaa tahay maalinta rabbiga waa wakhtiga uu bilaabanayo dhibka weyn ee soconaya ilaa laga soo gaaro wakhtiga marka masiixu boqortooyadiisa ka taagi doono dunida waxaase maalinta ay ku bilaabanaysaa ciqaab iyo xukun waxaase maalintaasi qoraya nebi yoel oo waxa uu si tafaxtiran waxyigu ugu qoran yahay kitaabkii yoel cutubkiisa labaad butros waxa uu soo xiganayaa haddaba waxyigaasi maalintii bentecost dadkii joogay wakhtigiisii waxa ay garanayeen in maalintu ay imanayso marka ruuxa quduuska ah ee ilaah dadka lagu soo dulshubi doono inkastoo haddaba laysku khaldo waxyigii yoel oo dad badan ay rumaysan yihiin in uu soo kaamilmay wakhtigii bentecost ayaa haddana runtu waxa ay tahay in waxyiga yoel la kaamili doono wakhti soo socda waana imaatinka labaad ee masiixa butros waxa uu leeyahay sida ku qoran kitaabka falimaha rasuullada cutubka labaad aayadda labaatanaad baalka ee exdiga cusub sida tan qoraxdu waxa ay u bedelmi doontaa gudcur dayixuna wuxuu u bedelmi doonaa dhiig intaanay iman maalinta rabbigu taasoo ah maalinta weyn oo caan ah marka ay sidaa tahay maalinta bentecost lama arag waxyaabahaas oo kale oo dhacaya sida in qoraxdu madoobaatay dayixuna uu u bedelmay sidii dhiig waxaa la ogsoon yahay in maalintii ciise masiix iskutallaabta la saaray ee uu dhintay in dhulgariir uu halkaasi ka dhacay oo daahii macbudka labo u kala dilaacay oo welibana qoraxdiibaa madoobaatay laakiin maalintii bentecost waxyaabahaas lama arag waxaase jira dabeyl weyn oo dhacaysa iyo carabo sida dab oo kale u qaybsamaya oo u kala qaybsamay xertii waxaana sanqadhii dabayshi ahayd ee dhacaysay ay keentay in dadkii usoo kala cararaan dhanka macbudka si bal ay u arkaan waxa waxaasu ahaayeen butros haddaba waxa uu leeyahay maalintii bentecost waxaa lagu masaalaa maalinta rabbiga sida ku qoran kitaabkii nebi yoel markii butros dadka la hadlayay haddaba waxa uu yidhi dadkii badnaa ee halkaa isugu yimi walaalayaalow kuwan waxa ay idinla tahay inay khamri cabsan yihiin habase yeeshee khamri ma ayan cabin oo waxaa ku soo degay ruuxa quduuska iyadoo ay ugu wacan tahay waxyigaasi ayaa waxaa jiray hormo yuhuuda oo rumaysnaa inay jiri doonto maalin ruuxa ilaah loogu soo wada shubi doono dadka oo dhan isku si ha yeeshee maalinta bentecost qof waliba laguma soo shubin ruuxa quduuska markaana waxaa soo baxaya in maalinta rabbigu ay dhiman tahay butros ayaa isna waxa uu leeyahay sida ku qoran warqadiisa maalinta rabbigu waxa ay u iman doontaa sida tuuga oo kale waxaan haddaba ku aragnay warqadii koowaad waxaan haddaba ku soo aragnay warqadii koowaad ee dadka tesalonika cutubka shanaad in maalinta rabbigu ayaan u imanaynin sida tuuga oo kale kiniisaddu waa in ay soo jeedo oo ay dhoorto isaga waa dunida iska huruda kuwa sida tuug oo kale loogu imanayo butrosoo arrinka kasii hadlaya ayaa waxa uu leeyahay sida ku qoran warqadiisii labaad cutubka saddexaad aayadda tobanaad baalka afar boqol afariyo toban ee axdiga cusub waxaana rasuulku leeyahay sida tan laakiinse maalinta rabbigu waxa ay u iman doontaa sida tuug oo kale maalintaas oo ay samooyinku baabi'i doonaan iyada oo sanqadh weyn ka yeedhayso oo waxyaalaha abuuranna iyaga oo gubanaya ayaa ay baabi'i doonaan dhulka iyo shuqullada ku jira waa la gubi doonaa haddaba tan uma dhicin maalintii bentecost waxaa haddaba jira qorriin kale oo dadka u muujinaya maalinta rabbiga taasoo aan khusaynin kiniisadda si balan ku ogaano qorriinkaasi isaga ayaanu la soo kala baxaynaa baalka afar boqol labaiyo soddon ee axdiga cusub kitaabka muujintii cutubka lixaad aayadda toddobiyo tobanaad waxaana qoran sidatan waayo waxaa timid maalintii weyneyd oo cadhadooda bal yaa awooda inuu istaago haddaba kiniisaddu ma ahan tan maalintaasi carada dhowraysa kiniisaddu waxa ay dhowraysaa imaanshaha masiixa waayo innagu isaga ayaannu ku shaabadaysannahay haddaan iminka ku soo noqonno warqaddii labaad ee reer tesalonika ayaannu eegaynaa cutubka labaad aayadda saddexaad waxaana qoran sidatan waxaana qoran sidatan sinaba yaan laydiin khiyaanayn waayo maalintaasu ma iman doonto ilamaa horta ilaah laga fallaagoobo oo la muujiyo ninka dembiga oo ah wiilka halaagga waxaa rasuul boolos leeyahay iminka sinaba yaan laydiin khiyaanayn waxaana taasu ay ka macno tahay inaynu hadalka rasuul boolos maqalno marka uu leeyahay waayo maalintaasu ma iman doonto maalintaasu waa tee waa maalinta rabbiga mase ahan marka masiixa hawada lagula kulmayo maalinta rabbigu iman mayso haddaan la arag fallaaganimo baahsan maalinta rabbigu iman mayso haddaan la arag kow fallaaganimo baahsan labo iyo iyada oo la muujinayo ninka dembiga oo ah wiilka halaagga waa in marka hore la arkaa labadaas waxyaabood oo dhacaya markaa kadib ayaa waxaa imanaya maalintii rabbiga waxaanan idiin sheegayaa in haatan labadaas waxyaaboodba aayan bilaaban ama aan midkood la arag weli waa in marka hore dadku ay ilaah ka dhaqaaqaan oo dib ugu noqdaan kaafirnimo dadka qaarkii ayaa la tahay in kala dhaqaaqu uu yahay bidcinnimo badanaysa laakiin taa oo keliya maahan marka la eego wax bawlos leeyahay bawlos waxa uu isticmaalayaa ereyga griiga oo ka dhigan kaafirnimo ereyga salka u ah ayaa waxa uu noqonayaa kala tag dadku ilaah bay ka tegayaan intaanay maalinta rabbigu bilaaban kaafirnimada ama in ilaah laga tago laba siyaabood bay ku imanaysaa marka hore waa iyada oo kiniisaduhu ka tagaan rumaysadka waana kaafirnimo taasu habase yeeshee markii rabbigu imanayo dunida waxaa ka jiraya kaafirnimo aan horay loo arag kaafirnimadaasna iman mayso ilaa kiniisadda dunida laga wado mooyaane sayid ciise masiix ayaa waxa uu leeyahay sida ku qoran injiilka sida luughoos u qoray cudubka siddeedii tobnaad aayadda sideedaad markii wiilka aadanuhu dhulka yimaado miyuu rumaysad ka heli doonaa dunida marka uu leeyahay rumaysad waxa uu ka hadlayaa ururka kiniisadda ee uu isagu dunida uga tegay markii uu samada aaday waxaan idinku leeyahay haddaba markii masiixu soo laabto rumaysad kama heli doono dunida waxaana aan waxaana ku badanaya kaafirnimada iyo ilaah nacaybka waxaana taasu ay imanaysaa markii kiniisadda ciise masiixi dunida ay ka tagto bawlos wax badan kama hadlin wakhtiga kiniisaddu ay hawada kula kulmayso masiixa waayo waxa uu arrinkaasi kaga hadlay warqadiisii koowaad ee reer tesalonika markaasoo uu lahaa sida ku qoran cutubka afraad aayadaha lix iyo toban ilaa toddobiyo toban baalka saddex boqol iyo lixdan ee exdiga cusub waxaana qoran sidatan maxaa yeelay rabbiga qudhiisu samadu kala soo degi doonaa qaylo iyo codka malaa'igta sare iyo buunka ilaah kolkaasi kuwii masiixa rumaysnaa oo dhintay horta soo kici doonaan dabadeedna kuweenna nool oo hara ayaa iyaga kor loola qaadi doonaa daruuraha dhexdooda inaynu rabbiga hawada kula kulanno oo sidaasaynu rabbiga weligeen ula joogi doonaa kiniisadaha dunida looga tago waxa ay ka tegi doonaan iimaanka waxaana soo baxaya sawirkii naagtii dhilada ahayd sida ku qoran kitaabka muujintii cutubka toddobiyo tobnaad kiniisadihii laodokiya oo ah kuwa toddobada oo ugu dambeeya ee ku qoran kitaabka muujintii ayaa iyaga oo dhaniba waxa ay ku jiraan xaalad muruga leh waxaana aan u malaynayaa in wakhtigaasi maanta uu taagan yahay markii rumaystayaashu ay tagaan xaalku intaa waa ka sii darayaa oo waxa ay ku dambayn doonaan kaafirnimo buuxda markii haddaba la eego dunida ayaa marka masiixiyiintu ka tagaan isna halaag ku bilaaban doonaa masiixiyiintana waxaa la geyn doonaa samada sare markii masiixiyiintu tagaan ayaa dunida aad ay u farxi doontaa waayo ma jiro mid ku qiraya dembiyadooda haddii wacdiyayaasha innaga oo kale ah ay meesha ka baxaan waayo iyaga lama ahan in wakhtigu sii xumaanayo oo ay gelayaan wakhtiga dhibka weyn kaasoo masiixiyiinta laga samata bixinayo markii masiixiyiinta ay dunida ka tagaan waxaa lagu masaali karaa sida gacal kala tegaya oo midi uu dhoofayo oo midi u dhoofayo dal kale ama dal fog kan kalena uu ku harayo dalka ay markaa wada joogaan waxaa taasi ay u muuqanaysaa haddaba kala dhaqaaqid labadii qof ee isjeclaa ama gacalka ahaa ay ku kala dhaqaaqayaan maalinta masiixu kiniisadiisa qaadanayana waa la mid oo waa la kala dhaqaaqayaa inkastoo dunidu ay haddaba ku farxayso haddana wakhti adag baa ku soo fool lahaanaya isla markiiba waxaa la muujinayaa wiilkii halaaga oo wakhtigii xanuunka iyo dhibka badnaa ee aan isagoo kaleel arag baa bilaabanaya haddaba wiilka halaaga ayaa yuuxanaa ugu yeerayaa kan masiixa mucaarada wiilka halaaga ee haatan laynoogu soo sheegay warqadan labaad ee reer tesalonika ayaa magacyo kala duwan loogu yeerayaa marka la eego kitaabka quduuska oo waxa ay magacyadiisu gaarayaan ilaa iyo soddon oo waxaa si weyn loogu sheegay kitaabka axdigii hore wiilkaasu waxa uu noqonayaa kan shaydaanka oo waxa uu dib u dhisi doonaa boqortooyadii reer rooma mar kale ugu dambayntana waxa uu noqonayaa kalitaliyo dunida oo dhan xukuma waxa uu been u sheegi doonaa dunida waxaa laga yaabaa inuu inala joogo haatan laakiin la arki maayo awooddiisa ilaa wakhtiga dhibka weynu bilowda mooyaane bawlos oo inuu faahfaahinaya wiilka halaaga ayaa waxa uu leeyahay sida ku qoran warqadii labaad ee reer tesalonika cutubka labaad aayadda afraad baalka saddex boqol saddex iyo lixdan ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan kan ka geesta ah oo iska sarraysiiya wax alla waxa ilaah la yidhaahdo oo dhan iyo waxa la caabudo oo dhan sidaasuu u dhex fadhiistaa macbudka ilaah isaga oo qudhiisa ilaah iska dhigaya haddaba kan masiixa mucaarada ama wiilka halaaga waxa uu ku andacon doonaa inuu yahay ilaah waxaa ku qoran kitaabka muujintii cutubka saddex iyo tobanaad bahalbadeedka oo ah kan masiixa mucaarada oo isku keenaya yurubta galbeed oo wuu midaynayaa markii uu sidaa yeelo waxa uu dadka u sheegayaa inuu yahay ilaah duniduna waxa ay ula muuqanaysaa in isagu uu yahay masiixa taasina waa been weyn weli waxaanu ku jiraa haddaba warqadda labaad ee reer tesalonika cutubka labaad aayadda shanaad baalkaa saddex boqol iyo saddex iyo lixdan ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan miyaydan xusuusnayn inaan waxyaalahan idiin sheegnay markii aan weli idinla joognay dhegeystayaal barnaamijkeenni caawa intaa ayaanu ku soo ekeynaynaa habeenka xiga ayaanu qisada warqaddan iyo fasirkeedaba horay idinku sii wadi doonaa
adduunku badbaadsho dembigeenni awgii isaga oo ii sheegalayaan ammaane raqiba awood leh ayo iyo khayr badan ilood iyo sharaf leh kalayaan ammaane ibliiska iyo jinniga adana calumiya isaga ka adage kalayaan ammaane raqiba awood ayo iyo khayr badan ilood iyo sharaf leh rabigiisa deeca axdibaaw yaale kalayaan ammaane rabiba awoodle aynayo khayr badan ilaahiyo sharaf le kalayaan ammaane kiyamaar ka raacay ilaahi rumeeya axdibaaw yaale kalayaan ammaane rabiba awoodle ayo khayr badan ilwadiyo sharafle kalayaan ammaane arxankeeni weeyaan ayaaneba weeyaan akhiriyo adduunke kalayaan ammaane rabiba awoodle ayo iyo khayr badan ilwadiyo sharafle kalayaan ammaane rabiba awoodle ayo iyo khayr badan ilwadiyo sharafle kalayaan ammaane
sareeyo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye udanogu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soomary bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareeyow masiixow saluglawihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sareeyow masiixow salugla halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin